ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada maanta oo khamiisa barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza oo galay maalinkii boqollixdanitoddobaad oo xidhiir ah maleeshiyaad ka tirsan murtasaqada imaaraadka oo dhimashiyo dhaawac ku noqday weeraro ka dhacay koonfurta yemen etoobiya oo xabsiga dhigtay tobannaan qof oo lagu eedeeyey inay maleegeen afgembi dhic-soobay diyaaradaha militariga maali oo waddankaasi ka geystay duqaymo ay dad muslimiina waxyeelo ka soo gaartay iyo xalqada sagaalaad taxnaha generaalada iyo jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalem qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyaal ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
الذي أسرى عرفت الله في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiida ghaza ayaa galay maalinkii boqollixdanitoddobaad oo xiriir ah wararkii ugu dambeeyey ee ku saabsan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder magaalada ghaza ayaa maalinkii boqol lixdan iyo toddobaad oo xidhiidha martigelinayso dagaalka iyo duqeymaha yahuudda ee jiida ghaza ciidamada saayinada yahuudda ayaana saacadihii tagay geystay xasuuqyo iyo duqeymo gallaaftay nolosha tobannaan ruux oo shacab ah iyo dhaawaca kuwo kale waadu badan guryo iyo goobo ay ku sugnaayeen dad barakacyaal laayana duqeyntaani haleeshay dhanka kale waxaa la baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo ciidamada muqaamada oo beegsanaya gawaari gaashaaman iyo askarta ciidamada yahuudda ee soo duulayaasha ah waxaana muuqaalka lagu soo bandhigayaa howlgalla iskugu jira shiish ama qaansi iyo kuwo kale lagu beegsanaya gawaari gaashaaman iyadoo loo adeegsanaya gantaalka alyaasiin boqol iyo shan aanu ku horeyno wararkii ugu dambeeyay duqeymaha jiida ghaza iyo goobaha ay ciidamada yuhuuddu bartilmaameysadeen afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay duqeymahan ayaana si gaara kaga dhacay magaalooyinka rafax khaniyonis annusayraad deydilbalax xaafadda azaytuun jabaaliya iyo deegaano kale oo dhowr ah kuna yaala jiida ghaza wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida ghaza war ka soo baxay waxaa lagu sheegay in ciidamada saayinada yuhuudda ay afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan toban xasuuq oo wuxuushdhimo ah waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday in ka badan boqol iyo afar ruux oo shacab aanan hubaysnayn ah halka ay dhaawacmeen tiro gaaraysa boqol lixdan iyo laba kale waxa uu sidoo kale sheegay maktabka warfaafinta in ciidamada gumaystaha ay dileen in ka badan konton qof oo shacab ah inta ay ku guda jireen dullaanka ay ku qaadeen xarunta caafimaadka ee shifa iyadoo wariyaasha ku sugan gudaha xarunta ay tilmaamayaan in ciidamada gumaystaha ay ku qasbayaan bukaanada qaar inay ka baxaan dhanka wadada al-rashiid afhayeen u hadlay ciidamada yuhuuddi arxanlaawayaasha ah ayaa waxa uu sheegay in gudaha isbitaalka ay ku xidheen in ka badan saddex boqol oo ruux halka sidoo kale uu sheegay in ay dileen tobannaan ruux oo ku sugnaa isbitaalka waana arrin cad oo ay yuhuuddu bannaanka kusoo dhigayaan cadaawadda gaamuurta iyo u qabaan islaamka iyo muslimiinta waxaana ay fagaaraha ugu faanayaan dilka maatida iyo mustadcafiinta reer ghaza bartamaha jiida ghaza gaar ahaan mandiqadda albureej waxa ay ciidamada yuhuudda duqeyn bahallimo ka geysteen guri ay degnayn qoys shacabba oo aanan hubaysnayn sida la soo warinayo waxaa duqeyntani ku shiiday ku dhowaad sagaal ruux oo rayda ah halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo badan sidoo kale muqayimka aljabaali ee waqooyiga jiida ghaza waxayna ka dhacday duqeyn xoogan oo bartilmaameysatay goob ay ku sugnaayeen dad barakacyaal falastiiniyiin ah waxaana ku shiiday saddex ruux halkii ay dhaawacmeen toban kale guri ku yaala bariga magaalada rafax waxaa ku shiiday lix ruux oo ay ku jiraan ilmo yar kadib markay ciidamada yuhuuddu beegsadeen gurigii ay deganaayeen dadka barakacyaasha ah shaqaalaha difaaca madaniga ayaana u suura gashay inay soo saaraan afar ruux oo shuhaado ah iyo tiraado badan oo dhaawacyo ah kuwaasoo ku hoos jiray burburka guriga la beegsaday dhanka magaalada khanyonis ee koonfurta jida ghaza deegaanka alqaraara ee diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuddu beegsadeen waxaana duqeyntaasi ku shiiday dad badan halka ay dhaawacmeen kuwo kale hor leh duqeymaha yuhuudda ay ka geysanayaan ghaza ayaana saacadba saacadda ka dambeysa sii xoogeysanaya iyagoo duqeynaya wax walba oo ay dhaayuhu saaraan dhanka kale kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ayaa baahiyey muuqaal muujinaya beegsiga gawaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada gumaystaha yuhuudda ee ku sugan magaalada azahraa ee waqooyi galbeed ka xigta gobolka dhexe ee marinka ghaza mid ka mid a dagaalyahanada muqaamada ayaa lagu arkayaa filimka isagoo takbiirsanaya kuna dhawaaqaya magaca allah wuxuu intaa kadib gantaalka alyaasiin boqol iyo shan la beegsanayaa gaariga gaashaaman ay wateen ciidamada yuhuudda goobtaas ayuuna ku basbeelayaa gaariga kooxaha muqaamada ayaa tan iyo markii uu bilowday howlgalka ciidamada yuhuudda dabyaqadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay waxay diiwaan geliyeen howlgallo ka dhan ah ciidamada iyo gaadiidka gaashaaman ay isticmaalaan sahaynada dullaanka ku jooga ghaza
وفي جزري عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaa soo jeedinaya walaalkeen maxamed sheekh cali mahadsaned walaalka dhegeystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada maantaan idinkugu soo diyaarinay waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askari oo ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo ay fuliyeen mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa ku waramaya in mujaahidiinta alqaacida ee dhulka jasiiratul carab ay weeraro qaraxyo ah la beegsadeen askar ka tirsan maleeshiyaadka xisaamul amni ee ay soo tababartay dowladda imaaraadka carabta weeraradan qaraxyada ah ayaa waxaa askarta lagula beegsaday toga waadi cumraan ee dhaca mandiqada muudiyah ee gobolka abyan waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac war ka soo baxay mujaahidiinta ansaaru shareeca islamarkaana ay baahisay mu-asasada warbaahineed ee almalaaxim ayaa lagu faahfaahiyey howlgalladan qaraxyada ah ee ay mujaahidiinta la beegsadeen maleeshiyaadka xisaamul amni ee ka dhacay mandiqada muudiyah ee gobolka abyan waxaa warka ka soo baxay mujaahidiinta lagu sheegay in qaraxyada oo laba ahaa lagu dilay ugu yaraan laba ka tirsan murtasaqada xisaamul amni laguna dhaawacay shan kale kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo kala duwan howlgalladan ayaa qayb ka ah xamlada sihaamul xaqa ama liibabka xaqa ay mujaahidiinta ansaaru shareeca kaga hortagayaan gulufka ay maleeshiyaadka murtasaqada xisaamul amni kusoo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee ku yaala koonfurta iyo bartamaha dalka yemen geeska kale diyaaradaha xukuumadda maali ayaa xasuuqyo ka geystay qaybo ka mid ah dalka maali tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helayaa duqeymo ay diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda maali ka geysteen qaybo ka mid ah dalkaas kuwaasoo ay ku beegsadeen dad rayd ah iyo suuq ku yaala dalka maali bayaan kasoo baxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam almuslimiin ayaa lagu faahfaahiyey weeraradan duqeymaha ee ay ciidamada xukuumadda maali ka geysteen gudaha dalkaas ciidamada maali iyo murtasaqada fagner ayuu bayaanka sheegay inay sii wadaan dilaalka iyo burburinta iyo barakicinta dadka rayidka ah ee ay ka geysanayaan gudaha dalka maali habeennimadii talaadada ee lasoo dhaafay waxay diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda maali oo adeegsanaya daroonka lagu magacaabo bayraktar t b two ee ay farsamayso dowladda turkiga ayaa duqeymo la beegsaday suuq ku yaala mandiqada azuweyr ah ee dalka maali suuqa la duqeeyey ayaa waxaa uu sagaashan kilomitir dhanka waqooyi galbeed ka xiga magaalada tambactu waxaana lagu dilay ugu yaraan hal ruux halkay ku dhaawacmeen tiro intaas ka badan duqeyntan keliya ma ahane waxay sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee xukuumadda maali duqeeyey suuq boqol iyo konton kilomitir u jira magaalada tambactu waxaana ka dhashay khasaare naf iyo maalba leh waxaa bayaanka lagu sheegay in ciidamada maali iyo murtasaqada fagner weerarada wuxuushnimada ah ay ka geysanayaan mandiqada ay sababeen barakac boqolaal qoys kuwaasoo u qaxiya gobolada dariska la ah maali afartii bilood ee lasoo dhaafay ayuu sidoo kale bayaanka sheegay in tirada dadka ay dileen ciidamada maali iyo murtadaqada fagner ay kor u dhaaftay boqol ruux taas oo ay sii dheertahay dhaawacyada iyo dadka ay qafaasheen ugu dambeyntii dowladda xabashada etoobiya ayaa xabsiga dhigtay tobanaan ruux oo lagu eedeeyay iskuday afgembi gudaha dowladda etoobiya waxaa ka taagan qalalaaso siyaasadeed oo aada u xoogan kadib markii uu fashilmay iskuday afgembi oo la doonayay in xilka looga tuuro xukuumadda abiy axmed dowladda xabashada etoobiya ayaa sheegtay inay xabsiga dhigtay konton ruux oo ku eedeysan iskudayga afgembi ee ka dhacay dalkeeda waxay sidoo kale dowladda etoobiya dadkan ku eedeynaysaa qorsheynta dilka sarkaal muhiim ah oo ka tirsan xukuumadda adisababa dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey caalamka maanta waynaga intaas aan dib idinkuga celiyo walaalka salmaan iyo qeybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba aanay dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooye waxay ahaayeen haliyeeyo garab istaagay suubanaha salaallahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaab wax hanuuniye iyo seef u gargaarta tobannaan ka mid ah saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka salaallahu calayhi wasalam noolaa ayuuna mas-uuliyadda ku aaminay taasoo muujinaysa mansilada sare iyo makaanada muuqata ee ay kaga soocnaayeen asaagooda halyihiga saxaabiga ah ee aanu maanta idin wadno siiradiisa waa mid ka mid ah ogaasyadii ansaareed ee beecada la galay nebiga salaallahu calayhi wasalam markii dambena wuxuu ka mid noqday jenaraaladii ciidamada ee dowladdii islaamka ee saldhigeedu ahaa magaalada madiina haddaba waa kuma saxaabigaas xalqada sagaalaad ee taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaa halkan ka sii ambaqaadaya walaalkeena muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد بعث النبي المصطفى بالحق الأنصار وما أدراك ما الأنصار من أين يمكن أن يبدأ الإنسان الحديث عمن نصر الله ورسوله عمن الله سبحانه وتعالى عمن اختار الله لهم هذا الاسم فسماهم الأنصار حقيقة فعلا الإنسان يحتار من أين يبدأ لكن أن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وأن يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أيضا في حديث آخر الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فأنت تعلم أنك تتحدث عن قضية عقدية أصلا قضية لها علاقة بالعقيدة وليست قضية مجرد يعني الواحد أحيانا يتكلم عن سير الصالحين لا أنت تتكلم عن عقيدة تتكلم عن عن قيمة كبرى في الإسلام لهؤلاء القوم
ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد almundir binu camr binu khunays binu lowdaan waa ansaari reer khasraj ah hooyadiina waxaa lagu magacaabaa hinda bintu mundir binuljamuux binu zayd binu xaraam waana gabar ansaariyad ah oo reer khasraj ah waxayna ka mid ahayd haweenkii saxaabiyaadka ahaa ee baycada la galay nebiga sala allahu calayhi wasalam ma jirto maalin ka mid ah maalmihii jaahiliyadda oo ay taariikhda ka diiwaangelisay almundir magiciisana wuxuu ballaalay kadib qaadashadii diinta islaamka wuxuu goobjoog ahaa baycadii labaad ee alcaqaba isagoo si gaar ah kaga mid ahaa ugaasyadii iyo nabaddoonnadii uu sida tooska ah uu gacanta u geliyey suubanaha sala allahu calayhi wasallam baycadana la galay markii ay quraysh ogaatay khabarka la xidhiira baycada rag ka mid ah reer madiine ay la galeen nebiga sala allahu calayhi wasallam waxay isku dayeen inay qabtaan raggii baycada galay raggii ay ka daba yimaadeenna waxaa ka mid ahaa almundir bin camr iyo sacad bin cubaada laakiin almundir ayaa ka baxsaday gaaladii qureysheed halka ay gacanta ku dhigeen sacad bin cubaada isaguna kama aanu qarin inuu qaatay diinta islaamka mudcim binu cadiy ayaana markii dambe ka soo furay halka lagu xidhay sacad baycatulcaqaba athaaniya waxay gogolxaar u ahayd in islaamku yeesho awood muuqato iyo dowlad difaac adag leh waxaana markiiba uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ka soo hijrooday magaalada makka isagoo soo aaday taybah ama madiina
للجهاد مضينا فنحن الأنصار للرباط أتينا فنحن الأنصار للجهاد مضينا فقلنا يا رسول الله على ما نبايعك قال تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة لائم وعلى أن تنصروني إذا قدمت عليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم ولكم الجنة فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو أصر السبعين فقال رويدا يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعظكم السيوف فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذر لكم عند الله فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها فقمنا إليه رجلا رجلا فأخذ علينا وشرط يعطينا بذلك الجنه
أنصار لله فنحن الأنصار أنصار لله للجهاد مضينا فنحن الأنصار للرباط أتينا فنحن الأنصار للجهاد مضينا فنحن الأنصار للرباط أتينا qof waliba oo ka mid ahaa ansaartii deganeed madiina iyo qoys weliba oo ka mid ah aws iyo khasraj waxay jeclaayeen in iyagu helaan sharafka weyn ee ah martigelinta rasuulka sala allahu calayhi wasallam almundir binu camr radia allaahu canhu wuxuu ka mid ahaa raggii ansaareed iyo ugaasyadii reer madiina ee nebiga sala allahu calayhi wasallam u bandhigay inuu iyaga oo ah reer bani saacidah marti u noqdo
أتينا جموعا لنحمي الجباه وارتضينا جهادا ليفنى الطغاة أتينا جموعا tallaabooyinkii ugu horreeyey ee uu suubanaha qaaday markii uu soo gaaray almadiina waxaa ka mid ahaa inuu walaaleeyo ansaar iyo muhaajiriin almundir binu camrna waxaa lala walaaleeyey saxaabiga lagu magacaabo tulayba binu cumayr radia allaahu canh markii uu si rasmi ah u bilowday siraacii militari ee ka dhex aloosmay islaamka iyo kufriga wuxuu almundir safka hore kaga jiray dhallinyaradii mujaahidiinta iyo jilib culustii ugaasyada ahaa ee naftooda qaaliga ah u huray difaaca waxaa ka qaalisan ruuxdooda oo ah diinta allaah wuxuu ka qayb galay almundir khaswadii weyneed ee beder taasoo ahayd macrakadii ugu horreysay uguna weyneed ee iskaga hor yimaadaan dowladdii uu dhisay nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam iyo gaaladii qureysheed ee makah iyo hareeraheeda degganaa kadib khaswadii uxud wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasallam saddex bilood oo ka harsaneyd sannadkii saddexaad ee hijiriyada iyo bishii koowaad ee muxaram ee sannadkii afraad ee hijiriyada ku sugnaa magaalada almadiina waxaa xilligaasi magaalada madiina ugu yimid nebiga nin lagu magacaabo abulbara alkilaabi magiciisuna yahay caamir binu maalik wuxuuna u bandhigay diinta islaamka kama aanu qaadan mana u dayrin wuxuuna u soo bandhigay qorshe ah in nebiga uu dhulka najdi u diro rag ducaad ah oo qabaa'ilka halkaasi dega diinta islaamka gaarsiiya suubanaha sala allahu calayhi wasalama oo dareemayay halista ay leeyihiin qabaa'ilka halkaasi deggan ayaa u sheegay abuubaraa inuu u baqaayo raggiisa laakiin caamir ayaa u sheegay nebiga in ragga uu diri doono ay isagu magantiisa ku jiraan wadahadalkan kadib wuxuu rasuulka sala allahu calayhi wasalama diyaariyey ugu yaraan toddobaatan ka mid ah saxaabadiisa oo uu horkacayo almundir bin camr radia allaahu canh waxaana raggii sariyadan ku jiray ka mid ahaa xaraam binu milxaan oo ahaa abtiga anas binu maalik camr binu fuhayra oo uu xoreeyey abuubakr asidiiq iyo rag kale sidii ay u socdeen sariyadii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama ka diray magaalada almadiina waxay gaareen ceelka bi'rulmacuuna xaraam binu milxaan oo siday fariinta rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaana loo diray caamir binu adtufayli marka loo geeyey kitaabkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam caamir dani kama gelin inuu akhriyo waxa ku qoran warqadda halkaas ayuuna ku dilay saxaabigii ergeyga ahaa waxaana uu markaa kadib soo abaabulay qabaa'ilkii cusayah ricil iyo dakwaan si ay ola dagaalamaan sariyada ducaadda ahayd ee uu rasuulka sala allahu calayhi wasalama soo diray reer bani caamirna way diideen inay dagaalkaasi ka qayb galaan maadaama abulbara oo iyaga ka dhashay uu ammaangeliyey raggan dhammaan raggii saxaabada ahaa halkaasi ayaa lagu dilay kadib markii jihooyinka oo dhammi laga hareereeyey awood ka badanna ay ku soo duulaantay waxaana keliya badbaaday saxaabi lagu magacaabo kacab binu zayd oo isaga laftii geeri ahaan looga tegey hase ahaatee dhaawac garaab ee ahaa markii dambena ku shahiiday khaswadii alkhandaq camar binu umaya iyo almundir binu maxamed oo muslimiin ahaa kana agdhowaa bi'rulmacuuna ayaa arkay dhibaatada gaartay sariyada muslimiinta waxaana ay isweydiiyeen waxa la gudboon camar ayaana soo jeediyey inay madiine aadaan rasuulka sala allahu calayhi wasalamna ku wargeliyaan waxa dhacay laakiin almundir binu maxamed ayaa yidhi meel lagu dilay almundir bin camr kama dooranayo naftayda camr binu umaya addumayri ayaa isaga oo ku soo wajahan magaalada almadiina waxay jidka ku kulmeen laba nin oo reer bani caamir ahaa oo ah qoyska uu ka soo jeedo abilbaraa oo ahaa ninkii sheegay inuu ammaan gelinayo sariyada waxaana markii ay hurdeen ula dhacay seeftiisa isagoo aaminsan inuu oga aargudayo dhibaatadii muslimiinta gaartay laakiin raggan uu dilay saxaabiga waxay ahaayeen rag ballan iyo ammaan uu siiyey nebiga sala allahu calayhi wasalam isaguna ma aanu ogayn sidaasi darteed rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu bixiyey diyadooda
عنده قواعد يسير إليها ليست قواعد الغرب وليست قواعد الكفر وإنما قواعد الإسلام أنت تعاملهم بإسلامك لا تعاملهم بخيانتهم لا تعاملهم بغدرهم بعضهم يستدل فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به نعم لكن في حدود ما أحله الله لك ليس أن ترتكب حراما لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى حمزة وقلنا ما رأى في الصحابة من المثلى أقسم أن يمثل فماذا جاءه النهي من الله أن يمثل بأحد فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نؤدينهم نعطيهم الدية في ذلك afraaddii sariyada bi'rulmacuuna waxay u badnaayeen rag dhallinyaro ah waxaana lagu magacaabayey alquraa mustalaxan ayaana salafka iyo saxaabada ugu yeeri jireen dadka culimmada ah mana aha sida maanta ay dad badani aaminsan yihiin ee ah in quraada yihiin dadka lafdi ahaan dusha ka akhriya qur'aanka kariimka waxay quraadan degganaayeen masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam maalinkiina waxay quudan jireen ididkooda iyagoo xaabo iyo wax la mid ah soo gurta kadibna ku iibsada suuqyada magaalada almadiina almundir bin camr alkhasraji oo ah haliyeyga hogaamiyaha ahaa ee aan qisadiisa ka warrameenno ayaa hogaaminayey sariyada quraada waxaana shakila'aan ah in nebiga uu ku doortay aqoonta diineed ee uu lahaa iyadoo ay u dheer tahay inuu ahaa ugaas ansaareed markii gaaladu ku soo duuleen sariyada bi'rulmacuuna ayna hareereeyeen waxay taarikhyahanadu wariyaan in almundir bin camr u bandhigeen in isaga oo keliya magangeliyaan laakiin halyeygan ayaa diiday arrinkaas dil iyo dagaalna ka doorbiday dullinnimo iyo demkiisa oo u ilaalshado rasuulka sala allahu calayhi wasalama ayaa aad oga murugooday dhagarta iyo shirqoolka loo maleegay saxaabadiisa ee lagu laayay sariyada bi'rulmacuuna waxayna kutubta si yarka wariyaan in bil dhan uu rasuulka qunuudayey isagoo habaarayay qabiilkii laayay saxaabada si la mid ah rasuulka sala allahu calayhi wasalam muslimiintana aad ayay oga murugoodeen waxa gaaray raggooda waxaana gabayaagii rasuulka sala allahu calayhi wasalam xasaan binu thaabit radia allaahu canhu mariyey tudicyo gabay ah
راحلا عنا أيا راحلا عنا إلى دار الخلود سلاما أيا راحلا عنا
على قتلى معونة فاستهل لي بدمع العين سحا غير نزري على خيل الرسول غداة لا قومنا ياهم ولاقتهم بقدري أصابهم الفناء بعقد قوم تخون عقد حبلهم بغدري فيا لهفي لمنذر إذ تولى وأعنق في منيته بص راحلا عنا إلى دار الخلود سلاما أيا راحلا عنا إلى دار الخلود سلاما طب في جنان الخلد نفسا يا أخي ومقاما ودعت دنيا اللهو لا تحفل بما halkaas ayay noloshiisii adduunye ku soo dhammaatay hogaamiyaheenna almundir binu camr wuxuuna ahaa ansaari difaacay diinta kana soo jeeda guri alla kacabsi iyo nafur ku caanbaxay heer hooyadii dhashay ee aan soo tilmaannay iyo laba gabdhood oo la dhalatay oo lagu kala magacaabo ummu salaama iyo salaama ay ka mid ahaayeen haweenkii baycada la galay nebiga sala allahu calayhi wasalem taariikhda istishaadkiisu waxay ku beegneed horaantii sannadkii afaraad ee hijiriyada ifkana kagama tegin wax carruur ah لا تخش قتلا أو تهاب ظلاما تفني جموع الكفر في ساح الوغى وتدك صرحا قد عتى إجراما
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصي يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم
بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر فاجعه بئر معونه واصحاب سريه الرجيع في يوم واحد فحزن عليهم حزنا شديدا واخذ يدعو على من غدر باصحابه شهرا كاملا في كل صلاه فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه ان اخوانكم قد قتلوا وانهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا انا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا وروى الشيخان في صحيحيهما والامام احمد في مسنده واللفظ لاحمد عن انس رضي الله عنه قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على شيء قط ما وجد على اصحاب بئر معونه اصحاب سريه المنذر بن عمرو فمكث شهرا يدعو على الذين اصابوهم في قنوت صلاه الغداه يدعو على رعل وذكوان وعصيه ولحيان وهم من بني سليم وروى الامام احمد في مسنده وابو داود والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاه اذا قال سمع الله لمن حمده من الركعه الاخيره يدعو عليهم على حي من بني سليم على رعل وذكوان وعصيه ويؤمن من خلفه وكان ارسل اليهم يدعوهم الى الاسلام فقتلوهم
حبي لخير الخلق للمختار يجري في الولد والى ابي بكر وللفاروق والمولى شهيد وعلى ابن عفان الرضا وعلي ذو البأس الشديد
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي